mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhasha weerar xalay saqdii dhexe ay kooxda al-shabaab ku qaadeen magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose al-shabaab ayaa weerartay xero ay deganaayeen ciidamada nabad sugidda jubbaland sidoo kalena waxay miinooyin geliyeen wadooyinka ka baxa magaalada dhobley afhayeenka wasaaradda amniga ee jubbaland jaamac axmed cali jofane ayaa uga waramay dagaalkii xalay wariyaha v o eda ee kismaayo aadan maxamed salaad
aadan aad baa umahadsan tahay dhobley xalay markii abaara saacadda ahayd kowdiiyo barkii fiidnimo ama habeennimo oo xilli saq dhexe ayaa kooxa ka tirsan dhaqdhaqaaqayaasha al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen goob xero ciidana oo ay deganaayeen ciidanka nabad sugidda jubbaland oo ku taalla garoonka diyaaradaha waana meel laga sugo amniga garoonka weerarkaas waxaa weerar arbushaad ah oo ay markii hore damcadsanaayeen inay xeradaasi ciidankaas ku dhibaateeyaan waxyeelana u geystaan laakiin ciidanka oo fajigan awgeed waxaa lagu guulaystay in ciidanku iscaabiyaan weerarkaasna sidii ay ka rabeen uu noqon waayo sidaasna xali aadana wax uga dhaceen dhowle maxaa khasaare ah oo dhanka ciidamada ama dhanka al-shabaab oo kale soo kala gaaray
khasaare uu ka dhacay meesha maadaama xabad lays wadaarsaday dagaalna uu ka dhacay annaga dhankeena hal askari baa naga dhintay alla u naxariisto sidoo kale gaari ka mida baabuurta ciidanka uga adeegtay yaryar oo xerada yaalina xabadihii lays wadaarsanayay ayuu ku gubtay waxaa khasaaraha dhinaceenna maaragtay gaarigaa gubtay iyo askarigaa dhintay baa jira dhinacooda inkastoo maaragtay xiliga habeen ahaa dagaalkuna isla habeennimadiiba u dhammaaday dadka deegaanka oo goobihii ay magaalada ka soo galeen aandha saldhiga ka soo weeran ama jihada ka yimaadeen dadka joogay waxay noo sheegeen in khasaare isugu jira dhamayshiya dhaawac ay qaadeen oo saaka xataa raadkii iyo dhiiggii wax noocaas ayaa lagu arkay goobtii ay ka soo galeen magaalada ee markii damben ay ka baxeen dadka shacabka maxaa soo gaara aadan shacabka wax soo gaaray ma laha waayo meeshuna shacabka maysan dhaweyn garoonka dhobley in aragtaan rajaynaya wuxuu ku yaalla magaalada geeskeeda halkaasayna ahayd ciidankan unbuuna taarget ku ahaa ciidankaasina ciidan feejigan bay ahaayeen oo way isdifaaceen nimankaana qorshahoodii ahaa inay xeradaas qabsadaan ama ay burburiyaanna ciidankaas ka hortegey marka khasaare shacabka soo gaaray ma jiro waa tahay afhayena waxaa jirtay in saacadihii lasoo dhaafay isgaarsiintii hawada ka maqneyd ee deegaanka dhobley maxaa sabab u ah n isgaarsiinta hadda way soo laabatay oo hadda isgaarsiin maqan ma jirto markii xalay weerarkaasi dhacay saaka ciidanku howlgal bay sameeyeen waxayna howlgalla ku tageen deegaanada dhobley hoos yimaado oo dhan si ay uga daba tagaan kooxda xalay weerarka soo qaaday marka maadaama kooxan ay kooxa dhagar badan yihiin oo miinooyin isticmaalaan sidaas ayaa loo jaray isgaarsiinta waxaan ognahay isgaarsiinta inay u isticmaalaan inta badan inay ku qarxiyaan miinooyinka ama xogta ciidanka ay ka helaan marka sidaasaa isgaarsiinta loo hakiyey howlgalkaasna uu soo dhammaaday waxaa lagu guulaystay waddadii ay ka soo galeen miinooyin ay ku aaseen oo ay rabeen ciddii maaragtay ka daba timaada ama soo raadraacda inay maaragtay ku dhibaateeyaan oo ilaa saddex miino ah ay saaka ciidan ku guulaysteen inay soo saaraan marka isgaarsiintu sababtaas ay u goonayd haddana isgaarsiintii waa la soo celiyey oo hadda wax ka khaldan ma laha hadda jawiga guud ee deegaanka dhobley waa sidee jawiga guud marka hore aadan wuu deganaa meesha wax ka dhaceen waa meel magaalada geeskeeda ah oo xero ciidan ah halkaasay ku kobnayd markii dib loo celiyey oo ay ku fashilmeen in xerada qabsadaan ay laabteenna sidaasay hawsha ku dhammaatay dadka dee inay xalay ay ku qarween xabadaha oo iyaga hurday xabadda waxaas maqlayeen way jirtay laakiin saaka magaaladu si nabaday ku waabarisatay
inta badan dhobley waxay ka mid ahayd meelaha ugu badan ay ciidamada jubbaland joogaan ammaankeedana waxaad moodaa in waayadii u dambaysay aad loo adkeynayay marka xilligan maxaa keenay in al-shabaab ay soo weeraraan xero ka mid a xeryaha ciidamada ee deegaanka dhobley ay ku leeyihiin aadan sidaa la socotid deegaanadaas dhowley iyo afmadow eeriyada iyo weliba xataa kismaayo jubbaland runta way uga adkaatay al-shabaab uu deegaanka ma soo geli kar meelaha iyagu jooga marka laga soo tago deegaanka inay soo galaan ama waxyeele ka geystaan aad bay uga adkaatay kadib howlgallo iyo fiijignaan badan ay ciidanku sameeyeen marka si ay maaragtay u muujiyaan inay weli wax dhagri karaan ama ay deegaanka ay wax ku samayn karaan ama joogitaankooda ugu yaraan warbaahintii ay u galaan baan oran karnaa inay arrintaas ka dambeysay waan og tahay dee nimankan niman dhagar badan waaye marka dhagartoodii bay qayb ka ahayd laakiin waxa alxamdulilah in markasta ciidanka jubbaland ay feejigan yihiin meel kasta oo maaragtay ciidanka joogaanna aysan waxba ugu geysan karin bal ay mararka qaarba aan innaga howlgallo samayno iyaga xeryahooda dhibaatooyin loogu soo geysto
kaasi waxau ahaa afhayeenka wasaaradda amniga ee jubbaland jaamac axmed cali joofane wuxuu u waramayay waryaheena aadan maxamed salaad